Jaamacadda Hargeysa ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay shirweynihii afraad ee la dagaalanka cudurrada aana faafin oo ay sanad kasta soo agaasimaan ururka saha shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka jaamacadda madax ka socota ururka saha iyo martinsharaf kale gudoomiyaha ururka saha cabdiraxmaan madaar ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan intaaba waxaanu lug ku lahayn inaanu idinkala shaqayno dadka halkan jooga waxaanu la qaban karno ilaa waxaanu shaqadeeda soo bilownay xilligii covid nteen oo aanu qayb ka ahayn oxygen delivery systemkii ugu horeeyey waxaanu iyagana cusbitaalada ka caawinaa iyo dhakhaatiirta ka shaqaynaya inay helaan program project ama software la yidhaahdo up to date oo ah ka ay annaguba aanu ku isticmaalno meelaha aanu joogno oo ay isku mid yihiin anigu markaan shaqaynayo cusbitaalka aan ka shaqeeyo iyo markuu cabdixakiim joogo halkan inay isku access leeyihiin waxaanu iyadana laba mashruuc oo waaweyn oo midi uu yahay inaanu ultrasoundka ku tarayngarayno dadka halkan dhakhaatiirta ilaa imika waxaanu barnay shan iyo labaatan dhakhtar ilaa labiyo toban ultrasoundna waanu uga tagnay waxaanu iyadana markii dambe ku xigsiinay project kale oo aanu la yidhaahdo xanuunada jiitama ee halkan uu ku qoran yahay ciwaankoodu waxaanu markaa ka samaynay kilinikii u horreeya cusbitaalka hargeysa ilaa laba kun iyo shan boqol qiyaastii imikaba beyshan baa lagu daweeyaa qaar ka mida mas-uuliyiintii iyo marti sharaftii ka soo qaybgalay shirka ayaa sheegay in shirka uu muhiim u yahay bulshada somalilan doctor cabdiraxmaan madar iyo sharmaarke oo runtii jaamacadda hiil iyo hooba la garab taagnaa waxyaalo badanna kala shaqeeyey hadday tahay barnaamijyadan waxbarashada oo ay aada nagula shaqeeyeen runtii aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan xusayaa hal brograam oo hadda nala wadaan oo finalah dibadda loogu qaadayo kharashka badan ku geliyo inay adeeg fiican ay ku helaan waddankooga shirkan ayaa qayb ka qaadan doona in bulshada ay fahmaan cudurrada aana faafin ee ay la nool yihiin qaar ka mida bulshada